أيا طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo toddobaad walba xiliyadan oo kale ad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan toddobaadkan hadduu allah qadaro barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad toban arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka waxaad maqli doontaan codad laga jeediyey xaflad ka dhacday deegaanka kuuyabarow ee shabeellaha hoose bandhig ay sameeyeen ardaydaas iyo waalidiin dareen farxadeed soo bandhigay ayaad maqli doontaan inta uu barnaamijka socdo sidoo kale qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk oo sheegtay inay ku dhaceen imtixaanaadkii ay qaaday sanadkan in ka badan siddeed kun oo arday haddaba maxaa ka jira in dowladda federaalk ah ay dakhli ka samayso imtixaanaadka waxaad dhegaysan doontaan aqoon-yahan ka hadlaya qodobkaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira hadalka ka soo yeeray wasaaradda waxbarashada ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
وهاجاجين كوبلونو dhowaan deegaanka kuunya barow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacday xaflad si hersare loo soo agaasimay taas oo ay kasoo qaybgaleen culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo sidoo kale waalidiin xafladan ayaa waxaa loo qabtay sagaal arday oo dhammaysatay xifdinta iyo barashada qur-aanka kariimka madarasada quba ee deegaanka kuunya barow ayayna wax ku baranayeen ardayda kalimaad kala duwan oo lagu dhiiragelinaya ardayda baratay qur-aanka kariimka ayaa laga jeediyey xafladda ugu horeyntii waxaad ku soo dhowaataan maamulaha madarasada quba oo ka warbixinaya xaaladaha ay soo martay madarasada iyo sidoo kale ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka anigoo ah maamulaha madarasatulquba oo ah cabdulaahi axmed weheliye madarasada waa dufcadii saddexaad oo hadda qalin jabinaysa waxayna furan tahay saddex sano iyo toddoba bilood ardada qur-aanka ku dhammaysana waa labaatan iyo shan arday waaye maanta ilaahay fadliga subxaanahu watacaala sagaalkaas arday ay imtixaan galeen imtixaankuna uu yahay midkii koowaad oon galno oo madaariista maarata walaayadu ay maarata walaalaha dacwada ay nagu soo rogeen oo ay dhaheen arday aan maaragtay imtixaan laga qaadin xaflad loo dhigi maayo ilaahay baanu mahad celinaya subxaana watacaala dadaalkeennii iyo juhdigeennii isla bixina annaga iyo waalidiinta sagaalkaas arday inay maanta ayagoo waalidkii iyo macallimiintii iyo walaayadii raalli layska wada yahay qalbiguna nadiif wada yahay inay imtixaan galeen kadibna ilaahay subxaana wa tacaala qof walba ilaahay subxaana wa tacaala wixii ilaahay uu siiyey la siiyey imtixaankiina ay ku wada guulaysteen waa ilaah fadliga subxaana wa tacaala ardadaanu marka dadaal iyo juhdi waa arda annagu qur-aanka u wada bilaawnay oo ilaahay subxaana wa tacaala sababanu nooga dhigay laakiin ilaahay fadligiis ilahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalo ayagana uu kalaamu rabulcaalamiin ayaguna kuwa ku camal fal ilaahay ka dhiga subxaanahu wa tacaala annaga iyo walaalaha mujaahidiinta ee dacwada iyo waalidiinteenna kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkan ikhlaas ilaahay nooga wada yeelo ardadaasna juhdi iyo dadaal ay bixiyeen fadligiis ayay imtixaankaasna u galeen maantana maarata ilaahay subxaanahu wa tacaala in wakhtigan loo dhigo maarata xafladdan ayay maanta noqotay ilaahayaan u mahad celinaya subxaanahu wa tacaala ardadii kaleoo ka horreeyay imtixaan lagama qaadi jirinin laakiin waa ilaahay fadliga subxaanahu wa tacaala annaguna aan maanta noqona madarasada saddexaad ee kuuyo barow inta imtixaan gasho imtixaankiina ku guulaysatay macallimiinta kalena waxaan leenahay idinkuna juhdi bixiya insha allahu tacaala dadaalkaas waa ilaahay dadaal fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala cidduu doono uu geliyo waaye waana dadaal juhdi macallimiinta iyo waalidiintu ay isla dadaaleen iyo walaalaha dacwada ee maktaba dacwa liwalaayati shabeelle sufla laakiin awood allah subxaanahu wa tacaala weeye laakiin dadaal iyo juudi bay u baahan tahay imtixaankuna waa imtixaankii masaajida lagu galaayo oo kale ma aan kii soonka iyo kan madarasada lagu qaadaya wax farqiga oo u dhexeeya ma jiraan laakiin waa ilaahay fadliga subxaana wa tacaala liajligaas ilaahay dadaalkaas iyo walaalahi iyo annagu aan isla bixinnay iyo maaragtay ilmaha waalidiintooda annagoo qalbigeennu nadiifooda yahay ayaa maanta xafladan aan u dhiganna anugu waxaan hataa ka mid ahay waalidiinta ilmaha u qalin jebiyeen anoo macallinkii madarasada maamuliyiina ah waa farxad ay maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala wiilkaygii inuu maanta iyo ilmaha kaleba igu suukaymida in maanta imtixaan too galay waa maanta waa farxad oo dadkao dhan muslimiintan u ah macallimiinta kalena waxaan leenahay ayaguna dadaala insha allahu tacaala waxaa idinku soo maqan bandhiga ay sameeyeen ardayda iyo dareenka waalidiinta balse markan waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a macalimiinta wax ka bara madarasada quba oo isna ka hadlaya mowduuc la xiriira iskaashiga oo ka dhexeeya waalidiinta iyo sidoo kale macalimiinta
alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh heerkan inoo soo gaarsiiyey ardaydeenna iyo jiilka dambe ee soo kacaya dad u diyaara oo u heegan oo waalidiin leh macallimiin leh maamul islaamiya leh intaba marka waxaa way ka qayb qaadanayaan allaha ina waafajiyey baanu ku xamdinaynaa naxmaduhu wanashkuruhu calaa haadihi nicmati aljaliila allaha inoo siyaadiyo intaas kadib hawshu sida a wada ogsoon tihiinba waxa ay ka kooban tahay waalid oo dhinaca oo ilmihii ay ka socdaan macallinkii oo isaguna xagga waxbarashada u qaabilsan labada dhinac oo iska kaashadaan maamulka islaamiga iyo ka gaar ahaan maktabka dacwada oo isaguna uu kaabo oo tale iyo tusaaleba ku darsado intaasoo ra'yo oo la ysku darsado juhdi iyo caqal la ysku daro ayay wax ku imaan karaan sidaas darteed macallimiinta keliyana wax ma keeni karaan maktaba dacwana keligiis wax ma keeni karo waalidiin oo inta aan haysanina wax ma keeni karaan in la iskaashado oo la iska warhayo allana marka waxaa la tala saarto ayay u baahan tahay juhdigaanna in laga warhayo oo sidaas loo dareensanaado ayay u baahan tahay dhammaan macallimiinta waxaanu leenahay xisaabta aakhira ku darsada juhdigan aad wadaan waa dacwada nebiga calayhi asalaatu wassalaam alculamaa'u warasatu alambiyaa waxa kale ee hadafka aan xaqiijinayno taxqiiqu tawxiid illaahi wa taxkiimi sharcihi fii ardi illaahi ayaan xaqiijinaynaa qayb muhima oo weyn ayaan ka qayb qaadanaynaa haddaan ixtisaab iyo ajir aan la nimaanno oo ikhlaas aan ku darsanno taas macallimiinta ayaan leeyahay waalidiinta waxaan leeyahay macallimiinta xaqooda oo ixtiraamka ah ixtiraamka macallimiinta qur-aanka xambaarsanna hala dareensanaado maamulka islaamigana waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran mar kastaba waxaa ku dadaashaan sida macallimiinta aqoontooda kor loo qaadi lahaa taasna xisaabtiina sida aad awalba ahaydeen ku sii wada fajazaakum allahu khayran waracaakum allahu waxafidakum allahu amniga iyo nabadgelyada aan haysanan allah noo siyaadiyo qur-aanka iyo nicmada aan haysanana allah noo siyaadiyo islaamka kor allah u qaado gaalada meel kastay joogaanna allah ku jebiyo wsal allahu calaa muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kasiira waxaan idiin soo gudbi doonaa dareen ay soo bandhigeen qaar ka mid ah waalidiintii ay ardaydooda wax ku baranayeen madarasadan balse maxaa ka farxiya waalidiinta waxaad ku soo dhowaataan bandhig cajiib ah oo ay halkaas ka sameeyeen qaar ka mid ah ardaydii dhammaysatay qur-aanka kariimka
alaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
masmka اسمي مصعب أحمد علي وأنت ana cabdullaahi abdiraxmaan kama aayaatu lqur'aan wabasmalaatu آيات القرآن لحكم له بقل صدني وبسملاته بقل توني أفر
كم cadad الsuuraة almakiya walmadaniya wa mukhtalifun fiiha wasajid alqur'aan وسورة المكية سديتني لو والمدنية لواتا والمختلف بين المكية والمدنية توني لو وسجد القرآن توني شم ma hiya acdamu suurati fi lqur'aan أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة ma hiya acdamu aayaati fi lqur'aan أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي ma hiya aakhiru suurati nasalat fi makka آخر سورة نزل في في سورة المطففين ma hiya aakhiru suurati nasalat fi lmadiina آخر سورة نزل في المدينة في سورة النصر ma hiya kitaabuka alcadiim القر... القرآن الكريم kama xisaabu lqur'aan أحزاب القرآن ستين حزبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي عبد الحميد عبد القادر أحمد وأنت اسمي عبد الشكور سالم عيسى ما هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم مراتب الدين الإسلام مراتب الدين الإسلام ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ما هي فائدة التوحيد فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد والهداية في الدنيا وتكفير الذنوب ما أعظم ما نهى الله عنه
أعظم ما نهى الله عنه الشرك ما هو الشرك
الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك ما هي عاقبة الشرك عاقبة الشرك الحرمان عن الجنة والخلود في النار اذكر نواقض الوضوء نواقض الوضوء أربعة وهي الخارج من السبيلين من بول وغائط وريح زوال العقل بنوم أو إغماء أكل اللحم الإبل مس الفرج بباطن الكف ماذا يحرم على المحدث يحرم على المحدث إذا كان حدثه أصغر الأمور ثلاثة وهي مس المصحف وحمله الصلاة الطواف ماذا يحرم على الجنب يحرم على الجنب خمسة أشياء وهي الصلاة الطواف قراءة القرآن مس المصحف وحمله اللبس في المسجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومستدرج الكافرين بمكره والصلاة والسلام على من نعل الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أود أن أقدم لكم هذه القصيدة
اذكر نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا محمد من عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب وعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم قليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمي هو آمية بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم اثنين ثانية عشر من ربيع الأول أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه
رضعنه ثويبة أسلمية
متى توفيت أمه صلى الله عليه وسلم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم في سنة السادس من عمره أين دفنت أمه صلى الله عليه وسلم دفنت بالأفواه وهي قرأت من بين مكة ومدينة
من حضنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه حضنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أم, أم أيمن وخادمة أبيه من قام بتربية صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمي
قام بتربية جده عبد المطلب بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المدى إلى الناس مرسلا وعطراته ثم الصحابات ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلاء وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدام تحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا موالي على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرى مثاله كالأتروج عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويمامه ذل الرزانات قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحري إلى أن تنبلا وإنا كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء وهيبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاح في ظلمات من القبر يلقاه سنا متأللا هنالك يعني مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العيز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصافوة الملا السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟ اسمي مائدة ماذا تقولين عند اللبس ثوب
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
ماذا تقولين إذا أويت إلى فراشك باسمك اللهم أموت وأحيا ماذا تقولين إذا استيقظت من النومك
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقولين عند دخول القلاع اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث ماذا تقولين عند الخروج غفرانك ماذا تقولين عند الدخول المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا
ماذا تقولين إلى الخروج من من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الفقير شار في العمر يضي ذو العت والتقصير والتفريد الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشره على لسان شافع ووهنا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعت الناس حتى صار كتبا صغار الحاج أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات في الإمام حرمه وقد سئلت مدة وقد سئلت مدة في نظمه مسألا لحفظه وفهمه waxay ahaayeen ardaydii wax ka baranaysay madarasada quba intaas kadib qaar ka mid a waalidiinta oo isugu jira haween iyo sidoo kale rag ayaa waxa ay soo bandhigeen dareen farxadeed annaga waalidiin ahaan waxaan mahad celinaynaa dadka martida meesha soo fadhiistay soo xaadiray majliska qur-aanka kariimka lagu weyneynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa looga koryeelayo waalidiinka culimada iyo martida iyo odayaasha nabadoonada soo xaadiray waa mahadsan yihiin si gaar waxaan umaadnaqaynaa macalinka madrasada quba macalin cabdullaahi liannahu ardayna waxaa kan igo aan waxba aqaanin wallahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an marka maantana xiwaarkaas iyo qur-aankaas iyo maxaanku idhahdaaye waxay dhigayeen markhaati baad ka tihiin ilaahay subxaanah wa tacaala ha u siyaadiyo macalinkana ilaahay tabaaraka wa tacaala yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaahay subxaanah wa tacala miisaankiisa ha u saaro asagana ilaahay ha ka dhigo macalinka macalimiinta ka aflixeen ilaahay ha ka dhigo ardaydan ilaahay subxaanah wa tacaala kuwa kusoo jiro qur-aanka hadda sii wada iyo kuwa soo gelayaba ilaahay dhammaantood macalimiin ha ka dhigo macalinka tacfiis ilaahay ma khasaariyo
waan faraxsanahay maanta ilaahay mahaddiis qur-aanka kariimka ayaa la koryeelayaa shucuurteena aad bay u kacsan tahay alxamdulilaah waa nicmatu rabbi cayaalkeena ku tartamayo qur-aanka kariimka waa weyneynaayo kitaabka ilaahay annagana waa ku faraxsannahay alxamdulilaah waxaan ku helnay ilaahay mahaddiis waxaan ku helnay walaalaha mujaahidiinta madaxooda rag baa dhiigooda maalin kasta daadanaya ayaan ku helnay nabadgelyadan iyo naxariistan allah qur-aanka kariimka lagu weyneynayo alxamdulilaah waa nicmatu rabbi ilaahay intii qur-aanka ilaahay baratane ilaahay ha u siyaadiyo intii dhimane ilaahay ha u dhammaystiro annagana aad baan u faraxsannahay adiga arday oo ku qalinjabinaa oo dhigtay miyaa jiro haa wiil baa ii qalin jabiyey maasha allah waa dhameeyey qur-aanka laba maro ku dhameeyey meeshaan madarasada macalin cabdulaahi madarasada qubaa aad baan u faraxsannahay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin magacayga waa uma cabdifataax bismillaah maxamed aad iyo aad ayaan maanta u faraxsannahay ilaahay subxaana watacaala ayaana mahaddaas iskale ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahad celinaynaa maxayaad kabacdiyan waxaan u nabad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta eh waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaala hidan barakeeya dhammaantiin walaalaha reer alfurqaan iyo walaalaha dacwada iyo mujaahidiinta dhammaantood meel kastoo joogaan ilaahay subxaana watacaala ayaana ku mahadsan wal- maxayd wiilasha naga oo qur-aanka dhameeyey oo qur-aanka kariimka maanta ma dhameey aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maxayd macallimiinta kusoo dadaalina ilaahay subxaana watacaala ha barakeeya ayaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan maxayd aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maanta adiga arday ku qalin jabiyey oo dhigto madrasada ma jiraan haa arday ardayga oo ca- maxay ahayd oo yaa iigu qalin jibiyey wiilkayga curudka waaye alxamdulilaah aad ayaan u faraxsanay maanta farxad ayaan la joogi lahay ilaahay baana ku mahadsan macallimiinta intaas kusoo dadaalaysan ilaahay ha barakeeya aan leeyahay insha allah ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta dhan ha barakeeya ilaahay subxaana watacaala alfurqaan umagana shaqaalaheed ilaahay ha barakeeya aan leeyahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu ilaahay baa mahad iskale mahad dhammaanta allah ayay u sugnaatay waxaan mahad u celinaynaa allaha raxiimka allaha raxmaanka allaha khaaliqa ayaan mahad badan u celinaynaa oo aan la soo koobi karin oo caafimaadka na siiyey oo cilmiga na siiyey oo nabadgelyada na siiyey oo mujaahidiinta na siiyey oo raayada islaamka nagu dhex nooleeyey allaha ayaanu mahad u celinaynaa oo mahado badan u celinaynaa allaha subxaanahu watacaala allahan wuu mahadsan yahay allahan wuu mahadsan yahay allahan wuu mahadsan yahay alxamdulilah ilaahay baa mahadlay ilahay baan mahad u celinaa allah ayaan mahad u celinaynaa intaa kadib waxaanu mahad u celinaynaa madarasadeenna macalimiinteenna nagu soo dadaalay ardadeenna maanta maxay ahaytee xafladan maxay ahayte qiimaha iyo qaayaha badan maxay ahaytee naloogu dhigay oo maxay ahayte qur-aankii ilaahay subxaana watacaala noo baray wuu mahadsan yahay boqolkiiba boqol wuu mahadsan yahay ilaahay subxaana watacaala agtiisa ha ka sharfo maxay arday ku dhiganaya oo qur-aanka dhameeyey ma jiraan Ah, waxaa ii dhiganaya wiilkayga curadka musab axmed cali ayaa ii dhiganaya maxay ahayd maasha allah waan faraxsanay aad iyo aad baan u faraxsanahay ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ha u barakeeyo ilaahay subxaana watacaala maxay ahayte diinta ha jeclaysiiyo ilaahay subxaana watacaala maxay ahayte mujaahidiinta mid isgarab istaagaha ka dhigo allah subxaana watacaala waxaan ka baryaynaan in ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa mar kasta maxay ahayte uu nagu irsaaqo oo nu- maxay ahayte na jeclaysiiyo oo maxay ahayte nagu dareejeeyo
فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka waxbarashada oo toddobaad walba xiliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhowaan wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ayaa waxaa ishaaca ka qaaday in siddeed kun oo arday inka badan ay ku dhaceen imtixaankii ay qabatay sanadkan haddaba arrintan ayaa dhalisay muran badan oo soo kala dhex galay barayaasha goobaha waxbarasho ee ku yaala muqdisho iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay musuq maasuqdeen natiijada imtixaanaadka iyadoona dhanka kale doonaysa inay ka samayso dakhli haddaba qoyaan ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana ka mid ah barayaasha jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimo la xiriira imtixaanaadkii dowladda federaalk oo ay dhowaan sheegtay inay ku dhaceen arday badankooda kasoo jeeda magaalada muqdisho waxaa inoo dhammaystiraya cabdulaahi yaasiin jaamac doctor xasan shaqaale oo ah mid ka mid a barayaasha jaamacad ku taalla magaalada muqdisho arrimaha siyaasadana u dhun daloola ayaa waxa uu sheegayaa in imtixaankii dhowaan dowladda federaalk ay ku dhawaaqday islamarkaana ay ku sheegtay in ka badan siddeed kun oo arday oo u badan reer muqdisho in ay ku dhaceen uu yahay waxba kama jiraan waxa uu sheegay in marka loo eego wakhtiga la sheegay in imtixaanka lagu saxay iyo tirada ardada imtixaanka gashay oo mid weliba shan maada imtixaan ku galay aanay wax iskeenaya ahayn xasan shaqaale wuxuu sheegay inaanu jirin wax imtixaama oo la saxay si bereerana loo dulmeeyey ardayda soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku dhaqan muqdisho soddon iyo todoba kun iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo toddoba warqado arday oo arday kasta marka uu yartahay lix imtixaan oo galay oo noqonaysa taqriiban boqol iyo konton kun balaasay noqonaysaa boqol iyo konton kun oo beebar see loogu baaray see see loogu saxay afart- afartan cisho iyo wax lamida leanno arday kasta ugraan shan shan maadoo galay see loo yaa saxay ma macalimiin jaynaysaa la keenay oo oo oo- oo lagu keenay maraakiib oo saxay waddankan waa naqaanaa kabasitiisa waa naqaanaa waxay ka dhigan tahay macnaha ardadan soddon iyo saddex kun iyo toddoba boqol iyo labaatan toddoba arday oo arda kasta uu galay sh- ugu yaraan shan beebar imtixaan uu galay laguma sixi karin waktiga hadda dhacay iyo kabasiti aan ognaa saa darteed waddankan imtixaan laga qaada ma jiro Are just useless waay. waana waa dulmi okay intaas marka waxaa la rabaa madaxweynuhu hadduu dalkan dadkan danka lihi waa inuu magacaabaa guddi degdeg u baaro oona guddigaas oona unahdaa guddi madax bannaan oo aan oo oo aan siyaasada aan ku shaqa lahayn oo oona aqoon-yahano ah oo waxbarashada iyo arrimaheeda aqoon u leh hadday tahay ardaygu meeshoo wax ku baranaya hadday tahay macalinka wax u dhigayay hadday tahay materialka ama boogta loo dhigaayo hadday tahay imtixaanka inay ismaajgareeyaan la rabaa dowladda federaalka oo ku caanbaxday musuq maasuqa ayaa waxaa la sheegayaa inay doonayso in dhaqaalo badan ay ka hesho ardayda geesta kalena dadka qaar ayaa u arka in imtixaamka la siyaasadeeyey intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxbarashada oo toddobaadkan aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم